sidoo kale gudoomiyaha gobolka ayaa kula dadaarmay shacabka ee dhulalka qaadanaya inay iska hubeen dukumeentiyada qaadanayaan iyo dhulalka ay cabiranayaan inuu yahay dhul sax ah oo sharci ah oo aanan lagu qaldin dhul sidii hadda wadooyinka oo kale ahay ayna aada iskaga hubeen dukumeentiyada iyo dhulalka ay qaadanayaan sidoo kale gudoomiyaha iyo maamulka ayaa waxay muhiimad gaar u leedahay inay xaliyaan muranka arrimaha dhulka ku saabsan oo cabashada ugu badan ee timaado dowladda hoose muqdisho iyadoo ay jiraan silsilado badan oo isku xiran oo ka shaqeeya arrimaha dhulka hadday noqon lahayd inay falsification sameeyaan safarlogooyinka inay warqado been abuur ah nashqado been abuur ah sameeyaan marka maamulku waxa uu u digayaa shabakadaas isku xiran wuxuuna xaqiijinaya in lagu daba jiro madhowna lasoo gebagabayn doono arrintooda